الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث ليث بن سعد المصري عن عقيل عقيل بن خالد المعروف بعقيل الرحال عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة ayaa xadathatu curwaha u sheegtay can ummi xabiiba binti abi sufyaan can zaynaba binti jaxshin waa min baabi riwaayati saxaabiyati can saxaabiyatin can saxaabiyatin halaatu saxaabiyaadu saddex gabdhood oo wada saxaabiyaad ah oo hal isnaad ku kulmay oo wax iska warinayo can zaynaba binti jaxshin radia allahu tacaala canhuna zaynaba bintu jaxshi waa min ummahaati almu'miniin zawjatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ana nabiya nabigu salى اllahu عalayhi wasalam dakhala calayha zaynaba u soo galay fasican xaaluu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uu argagaxsan yahay ayuu zaynabo u soo galay yaquulu xaal uu leeyahay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam laa ilaaha ila اllah weylun halaag lilcarabi carab ayaa halaag u sugnaaday min sharin liأjli sharin shar dartiisaa halaag ugu sugnaaday sharkaas oo qad xaqiiqe iqtaraba ee soo dhowaaday carabtii shara ku soo dhowaaday yacni carabta nabiga sala allahu calayhi wasalama markaas uunbuu dhex joogay oo nabigu la hadlayay sala allahu calayhi wasalam laakiin xadiisku waa iska caam dadka o dhanaa shar ku soo dhowaataa loola jeedaa futixa alyowma maanta waxaa laga furay wuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam min radmi ya'juuja wama'juuja juuj iyo wama'juuj derbigoodii derbigii dulqarnayn uu ku xidhay waxaa laga furay midlu haadihi tan wax la mida intaas wax la mid ah derbigii laga furay waxallaqa nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu wareejiyey biasbacihi fartiisii wareejiyey alibhaami suulka iyo wallatii taliiha suulka iyo farta suulka ku xigtaa ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalama isku wareejiyey yacni xalqiga waxaa loola jeedaa waa cadfu sabaabati ilaa jihati alibhaam cadfu sabaabati ilaa jihati alibhaam waa fartaas sabaabada la yidhaaho jihada suulka loo soo leexiyo waa sidaas wey yacni intaasoo kale laga furay saasuu ula jeedaa nabiga sala allahu calayh wasalam radmigii waa waxyi nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo asraartii derbigaas uu nabigu kashifay sala allahu calayhi wasalam derbigii dulqarnayn sirtiisii uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu kashifay in intaasoo kale ilaahay uu ka furay oo calaamad tusinaysa ay tahay bilowgii calaamaadkii ashraadu saaca ashraadu saaca calaamaadkeedii qaalat zaynabu bintu jaxshin waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow an nahliku ma halaagsamaynaa walxaal fiinaa dhexdeenna assaalixuuna dad saalixuunahu ay ku jiraan qaala nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nacam idaa kahura alkhabathu xumaatadu hadday badato yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka saalixiinta ah oo yar oo ku dhex jira ilaahay camalkooda aakhira waa ku badbaadin laakiin marba haddii fidna ay soo degto tacumu saalixa wadaalix قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم هو البصري شيخا تاريخ ديس وحاكم إذا أئمة محدثين توحيرها مسلم بن إبراهيم البصري يروي عن سبعين امرأة تضباتا قبلود وحكبرت وشيوخ ديس وحاكم إذا سبعين امرأة تضباتا قبلود مشايخ ديس كجرتي مسلم بن إبراهيم البصري قال حدثنا وهيب ووهيب بن خالد البصري قال حدثنا ابن داووس عبد الله بن داووس عن أبيه أبيه سكوري وداووس بن كيسان فقيه اليمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه دربي جوج ومأجوج انت وكلا يا إلهي كفري وعقد wuxuuna xihay nabigu salى اllahu عalayhi wasalama biyadihi gacantiisa tisciina miqdaara tisciin qadarka sagaashan xisaabta carabta ay ku xisaabaan qadarkaasuu xihay nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waa tii hadda riwaayadii hadda aan soo marayno kale waa cadfu sabaabati ilaa jihati اlibhaam oo tisciin markay carabtu ishaarayaan saasay sagaashanka ku ishaarayaan tisciin waa riwaayadii hadda aan soo marnay oo kale laakiin riwaayatu muslim fii saxiixihi waxaanu ku soo marnay wacaqada wuhaybun biyadihi oo riwaayada muslim waxay tusinaysay caqada faacilkeedu inuu wahayb yahay wahayb inuu yahay leanna muslim fii saxiix waxaan soo marnay wacaqada wahaybun biyadihi tisciin waana wahaybka hadda riwaayada xadiiska noogu jira xadaثna mسلم ibrahim qaala xadaثna وhayb وcaqada وhayb waa matnigii صaxiixu mslimka وcaqada وhayb biyadihi تisciin oo waxaa marka miثaalka bixinaya inuuba yahaba وhayb bnu khaalidin الbasriy saasaa muslimka soo qaadanay qaala الإimaamu الbukhaariyu raximah الlahu taعaalى xadaثna isxaaq bnu nasri huwa اlmarwزي qaala xadaثna abu usama xamaad bnu usama alkuufi can اlacmashi qaala xadaثna abu صaalix dakwanu zayaad can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu can الnabiy sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam yaquulu allahu tacaala ilahi wuxuu leeyahay yaa aadam nebiyullaahi aadamow fayaquulu wuxuu leeyahay labeyka wasacdayka waalkhayru fii yadayk khayrka yadaynkaagu ahaaday rabbiyow fayaquulu markaasu wuxuu leeyahay ilaahay akhrij soo saar aadamow bacثa annaari mabcuuث annaar waa facli bimacnaa mafcuulu bacثa annaari mabcuuث annaar naarta kooxdii loo dirayay soo saar qaala markaasuu nebiyullaahi aadam wuxuu leeyahay wamaa bacثu nnaari wamaa mabcuuثu nnaar naarta kuwa loo dirayo maxay yihiin qaala markaasuu wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala min kulli alfin akhrij ka soo saar min kulli alfin kun qofood oo kasta oo durriyadaadii ka mid a ilaa waxa meesha isugu soo baxay waa durriyadii nebiyullaahi aadam durriyatu aadam wey durriyadaadii kun qof oo kasta waxaad ka soo bixisaa tisca mi'atin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka soo bixi kunkiiba marka maxaa meeshaa ka imaanaya yanjuu min kulli alfin waaxid kun kasta waxaa ka badbaadaya ahlu janno noqonaya hal qof oo kali ah fa cindahu xaalkaa agtiisa ayaa yashiibu sagiiru cunuga dhallaanka ahoo yar markaasuu ciroobiyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam naxdin wa tadacu kullu daati xamlin uur islaan u saaxiib oo kasta waxay dejinay xamlahaa uurkeedii wa tara naasa dadka aad arki maalintaa sakraa xaalay yihiin iyagoo sakhraansan ayaad arki wamaa hum iyaguna ma aha bisakra kuwa sakhraansan ma aha sukaara muu idin dhiga mise sakra sukaara hataa lafdiga aayaddu waafaqsan yahay lafdiga aayadda riwaayaddaa waafaqsan tahay wa tara naasa sukaara wamaa hum bisukara walaakina cadaab allahi shadiid waa lafdiga aayadda aniga wuxuu u qoray sakra sakra oo faclaa wa tara naasa dadkaad arki sakraa xaalay yihiin kuwa sakhraansan wamaa hum dadkuna ma aha bisakra kuwa sakhraansan walaakina cadaab allahi shadiid laakiin cadaabka ilaahaya daran u yidhi nabigu salى اllahu عalيh wasalam qaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow wa ayunaa keennee daalika kaasi uu yahay kaasoo alwaaxidu ee midkaa ayiladii yanju oo halka qofoo badbaadaya kuu noqon doona rasuulka ilahay kunkiiba haddii hal qof uu ka badbaado yaa naga harayay yidhaaheen saxaabadii qaala nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi abshiruu bishaaraysta fa ina minkum xaggiinna waxaa ka ahaanay rajulan hal ninaa ka ahaanay yacni dadka bacثu naarka ah ummadda moxamediyada markii la xisaabo ummadda moxamediyada dadka bacthu naarka ah hal nin markii ummadda moxamediyada naarta looga diro wa min ya'juuja wama'juujna alfunaa laga dira marka bishaaradaasaan idin hayaahu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam bishaaradaas idin hayaaho juuja wama'juuj kun markii loo leexiyo dhinaca naarta ummadda moxamediyadana hal qofaa la leexina kun markii loo leexiyo saasay ku soconayahu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka taasi waxay tusinaya farabadnida juuj iyo wama'juuj naarta ugu badan yihiin ثuma qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam waladii nafsii biyadihi aan ku dhaartaahe inii anugu arju waxaan rajaynaa an takunuu inaad ba ahaataan rubuca ahli اljanna ahlujannaha markii afar meelood loo qaybi waxa jannada gelaya o dhan rubceed inaad noqotaan ayaan rajaynahu nabigu salى اllahu عalيyه wasalam fakabarnaa markaasaan takbiirsanay uu yidhi abu hurayra abi saciid اlkhudri waa takbiirsanay bimacnaa istibshaaran bihadihi الnicmaةi اljaliila nicmadan weyn oo nabigu noo sheegay salى اllahu عalيه wasalam annagoo ku bishaaraysanayna allahu akbar an fa qaala markaasuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi arju waxaan ba rajaynaa an takunuu ثuluثa ahli اljanna oo intaas inaad ka sii badataanba ahlujannaha saddex meelood inaad noqotaan ayaan ba rajaynah yidhi nabigu salى اllahu عalيه waslm fakabarnaa haddana waa takbiirsanay istibshaaran bihadihi الnicmaةi اljaliila faqaala nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi arju waxaan ba rajaynaa an takunuu nisfa ahli اljanna ahlujannaha niskiis inaad noqotaan saasaan ban rajaynayna fakabarnaa haddana waa takbiirsanay istibshaaran bihadihi الnicmaةi اljaliila faqaala markaasuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi maa antum idinku ma tihiin fi الnaasi biالnisbati liلnaas dadka haddii loo nisbeeyo ma tihiin bimacnaa fi lmaxsharaa loola jeeda dadka maxsharka isugu imanaya adinku ma tihiin markii laydin xisaabo ilaa ka shacrati hal tin oo kale ayaad ka tihiin dadka meesha isugu imanaya shacradaasoo asawdaa'i madow tintaas madooboo fii jildi thawrin dibi maqaarkiisa ahaatay dibigaasoo abyadda kulligiis wada cad dibi kulligiis wada cad hal tinoo madooba ku taal ayaad ummadda maxsharkeeda ka tihin yacni waa liqilati اlummati اlmuxamadiya fi lmaxshar dadka fara badan wey isugu imanaya meesha juuj iyo majuuj keligood ummadihii horena xisaabi inta ka imaanaysa juuj iyo majuuj keligood aw amase ka shacratin baydaa aad la mid tihiin hal tin oo cad halkaas tin oo cad oo fii jildi thawrin dibi maqaarkiisa ku sugan dibigaasoo aswadda madow qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala baabu qowli llaahi tacaala hada midkani baabu qowli llaahi tacaala qowlka ilaahay ayuu u baab yahay ilaahay uu yidhi waittakhada allahu ilaahay wuxuu ka samaystay ibraahiima nebiyullaahi ibraahim khaliilan wadaay uu jecel yahay ayaa ilaahay ka samaystay waa qisadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam bacdamaa qisatu dilqarnayn waya'juuj wama'juuj uu sheekhu soo dhammeeyey ayuu wuxuu doonayy sheekhu raximah allahu tacaala qisatu nebiyullaahi ibraahim qisadii nebiyullaahi ibraahim khaliil raxmaan waa khaliil raxmaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiisa ku tilmaamay wاtakhad allahu ibraahiima khaliila wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u baab ilaahay uu yidhi ina ibraahiima nebiyullaahi ibraahim kaana wuxuu ahaa nebiyullaahi ibraahim ummatan ummad dhanunaba ahaa bimacnaa umma waa yani gaayat lmadxi ammaan meeshii ugu dambaysa qofka haddii la yidhah fulaanun umma hebel keligiisa ummada haddii la yidhah bimacnaa ijtamaca fiihi ma tafaraqa fii gayrihi min alumam isaga waxaa ku aruuray ummadaha wixii ammaan ku kala tagsanaa akeligiis laysugu keenay fulaan umma waa gaayat lmadxi ammaan meesha ugu dambaysa wey haddii la yidhaha hebel waa ummad socota keligii haddii la yidhaha bimacnaa ijtamaca fiihi ma tafaraqa fii gayrihi min alumam min alkhisaal alxamiida arrimaha la mahdiyo oo sharafta la sheego oo dhan oo umamka ku kala yaacsan ayaa keligii isugu yimid wey ina ibraahiima kaana umma ummuu ahaa waa meesha ninka shaacirku uu ka yidhi oo kale walaysa ala walaysa cala allahi bimustankari an yajmaca alcaalama fii waaxidi nin shaacira gabayaabi wuxuu yidhi walaysa cala allahi bimustankari ilaahay laguma inkiri karo an yajmaca alcaalama fii waaxidi caalamka oo dhan wixii ammaan ku jiray inuu hal qof ilaahay isugu keeno ilahay wuu awoodaa subxaana wa tacala caalamka dhan wixii ammaan ku jiray bini aadam waxaa caalamka ku nool wixii sharaf ay lahaayeen inuu hal qof isugu keeno marka wuxuu yidhi walaysa cala allahi bimustankari an yajmaca alcaalama fii waaxidi waa meeshii maqsuurada ibnu duraydkuna uu ka lahaa wannaasu alfun minhum ka waaxidi wa waaxidun minhum ka alfin in amrun caraa meesha ibnu duraydku isaguna uu ka lahaa isagoo arrintaa tilmaamaya wuxuu yidhi wannaasu alfun minhum ka waaxidi dadka markaad miisaanto waxaad arkayuu yidhi yacni kun qof oo u dhigma hal qof nafci darradooda kun qofoo markaad fiiriso hal qofay la mid yihiin nafci ma lahanaya waa kun qof oo aan miisaan lahayn wa waaxidun minhum ka alfin waxaad arkayuu yidhi ibnu durayd hal qofoo kun qof u dhigma ayaad arkay in amrun caraa haddii arrin uu soo dariyo hal qof oo kun qof u dhigma caqligiisa geesinimadiisa yacni kartidiisa miisaaniyadda ummadda uu ugu fadhiyo hal qofoo waxaad arkayuu yidhi kun la mida waxay kale dadka culimmada saalixiinta qaarkood yidhaaheen waa shicirkaasi ma aha waa iska nahri caadi ah nahri caadihi waxay ku yidhaaheen waxay yidhaaheen waaxidun ka alfin wa alfun ka ufin ayay yidhaaheen waaxidun ka alfin hal qofoo waxaad arki yidhaaheen yacni kun qofood la karti ah kartida iyo caqliga iyo oqoonta kun la mida wa alfun ka ufin kun qofoodoo uf aad leedahana waa arki yidhaaheen kun qofood ood sanka ka qabsanayso wa alfun ka ufin alfi uf aad leedahana way jiraan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullahi ibraahim markuu ammaanayay ina ibraahiima kaana umma ilahay wuxuu yidhi ummo u ahaa ummad dhanoo guuraysa keligiis u ahaa ummad guuraysa nebiyullahi ibraahim qaanitan u ahaa ay mutiican lilah mid ilaahay mar walbaba adeeca ayuu ahaa nebiyullahi ibraahim wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u baab ilaahay uu yidhi ina ibraahiima nebiyullahi ibraahim la awaahun u ahaa awaaha isagaa fasiri doona imaamu albukhaari raximah allahu tacaala xaliim uu ahaa mid dulqaad badan ayuu ahaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala wa qaala abu maysara abu maysara wuxuu yidhi waa camru bnu sharaxbiil alkuufiy abu maysara wuxuu yidhi alraxiim bilafdi alxabasha alawaah ayaad u soo qadari alawaaha aayadda ku jira ina ibraahiima la awaahuntaa awaaha aayadda ku jira wuxuu yidhi abu maysara alraxiimu waa qofka naxariista badan qofka naxariista badana la yidhaahdo bilisaani alxabashati xaal u ahaaday luqada xabashada lisaan bimacnaa luqati alxabasha luqada xabashada waxaa lagu yidhaha yidhi awaaha yani luqa alxabasha waxaa lagu yidhaha alraxiim ee noqonay carabi hadii loo fasiro alraxiim qofka naxariista badan marka maxay noqonay ina ibraahiima la awaahu mid naxariis badan uu ahaa xaliim haddana dulqaad badan ayuu ahaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaana maxamed bnu kaiir maxamed bnu kaiir alcabdiyi albasriy qaala akhbarana sufyaan wa sufyaan thawri qaala xadaana almugiiraة bnu nucmaan مغيرة بن نعمان هو الكوفي قال حدثني سعيد بن جبير وسعيد بن جبير الشهيدكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحير إنكم إذنك محشورون والإن سوشرين دونا حفاة حالتين كوا كبلا قفك وهيسة إسنجر عراة حالتين كوا قاقاون غرلا حالتين كوا بريا قبا وبريا دي بحتى يكتال ثم قرأ مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحو آخري كما سيدي بدأنا أن أصاب بالله أول خلق خلقك بالله وقيسي بسيدان أبي الله ayaa ilaahay wuxuu yidhi nuciiduhu khalqigaana u soo celinayna ewlna annagaa bilownay haddana annagaa soo celinayna yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdan calayna wucida daalika kaas waa la ballan qaaday wacdan ballanqaadid ballanqaadidaa la ballan qaaday ballanqaadkaasoo calaynaa dusheenna ahaaduu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka sidaan u bilownay inaan u soo celinayno oo markii lagu bilaabayo adduunyada aad imanaysay koba ma aadan lahayn waad qaawneed saasuu ula jeedaa nabigana sala allahu alay wasalam xadiiskii aayaddii isku fasiray nebiga sala allahu aleyh wasalam waad qaawneed buryadu way kugu tiilay koba ma aadan lahayn saasoo kalea laguu soo celin qiyaamahana adigoo xufaatan curaatan gurlan ah wucida daalika kaas waa la ballan qaaday yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdan ballanqaadid ballanqaadkaasoo calaynaa dusheenna ahaaday inaa anagu kunaa waxaan ahaanay faaciliina ballanqaadkaa kuwa samaynaya nabiga salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yihi waأwalu man qofka ugu horeeya qofkaasoo yugsaa loo labisayo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qofka ugu horeeya loo labisayo waa ibraahim nabiy llahi ibraahim khaliil الraxmaan calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ugu horeeya qofka qiyaamaha kow loo labisayo culimmadu waxay yidhaaheen waxa sababtaa yani loogu yeelay isaga waxaa weeye markii dabka ay ku ridayeen qoladii gaaladaa markuu asnaamta ka jejebiyey oo dabka ay ku tuurayeen ayay qaawiyeen way qaawiyeen jaraduuhu can hiyaabihi dharkiisay ka dhartireen markaasaa ilaahay abaalmarin wuxuu uga dhigay annahu yakuunu awala man yugsaa yowma alqiyaama qofka ugu horeeya oo loo labisayo maalinta qiyaamaha inuu ka mid yahay nebiyullahi ibraahim khaliil uraxmaan wa awalu man yugsaa yowma alqiyaamati ibraahim wa ina unaasan dad dadkaasoo min asxaabii asxaabtiida ka mid a ayaa yuukhadu la qaban doonaa bihim ayaga daata shimaal dhinaca bidixdaa loo leexin doonaa fa aquulu markaasaa waxaan leeyahay asxaabii asxaabii hum asxaabii hum asxaabii asxaabtaydii way xaggee la wadaa fa yuqaalu markaasaa waxaa la leeyahay innahum lan yazaaluu murtadiin kama aysan suulinay diintii aad la timid waa ka laabteen diintii aad la timid waa ka laabteen oo dhinaca gaaladay ku biireen wey calaa acqaabihim cirabyaalkoodiiay dib ugu laabteen kufrigii ay ka yimaadeen ayay dib ugu laabteen mundu wakhtigii laga bilaabo faaraqtahum aad faaruqdaba waa laabteen fa aquulu markaasaan aniguna waxaan leeyahy uri nabigu sala allahu aleyh wasalam kamaa qaala alcabdu saalixu addoonkii saalixa siduu yidhi waa nabiyullaahi ciise nabiyullahi ciisaa loola jeeda nabiyullaahi ciise siduu yidhi oo kale oo ilahay markuu ka xikaayoonayo ilaahay uu yidhi wa kuntu waxaan ahaayuu yidhi nabiyullaahi ciise calayhim reer banu israa'iil dushoodii shahiidan ku markhaati fura ayaan ahaa maa muddadiiaan ku markhaati furayay dumtu fiihim reer banu israa'iil intaan daa'im ku ahaa laakiin haddaan geeriyooday waxay samaynayeen ilahu adigaa ka warqaba ilaa qowlihi tacaala laga gaaro in tucadibhum fa innahum cibaaduk wa in takfir lahum fa innaka anta alcaziizu alxakiim ilaa laga gaaro ilaw haddaad cadaabtana waa addoommadaadii wa in takfir lahum haddaad dembi dhaaftana fa innaka anta alcaziizu alxakiim adiga caziizu xakiima ilaahu qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala marka saxaabatu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam qaybo ka mid ah haddiiba la leeyahay ciribtoodiiay dib ugu laabteen addoon markaas kasta waa inuu welwel ku jiro oo xaaladaadu maxay ku dambayn doontaa su'u alkhaatima walciyaadu billah waa in ilahay laga magan galo saxaabatu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ayaa qiyaamihii qaybo ka mida markay yimaadaan ayaa la leeyahay innahum lan yazaaluu murtadiina calaa acqaabihim markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalama wuxuu leeyahay aniguna aayaddan aan akhrina uu leeyahy in tucadibhum fa innahum cibaaduk wa in takfir lahum fa innaka anta alcaziizu alxakiim ayaan akhrina nabiga sala allahu alayh wasalam marka qof walba waa inuusan yani mar walbaba liiska uusan isku qorin liiska saalixiinta iyo liiska ahlujannaha u yidhaaho war ama xaalad kale ay iman doontaa walciyaadu billah ilahan ka magan galna subxaanahu wa tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو المدني الأسبحي وشيخي إمام مالك وأبتقوها قال أخبرني أخي عبد الحميد وعبد الحميد ولالكيس إسماعيل ولالكيو عبد الحميد بن عبد الله المدني الأسبحي عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qaal wuxuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam yalqى ibraahimu nabiy llahi ibraahim wuxuu la kulmi doonaa abaahu aabbihiis aazara ahaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qiyaamaha isku arki doonaan waa kii nabiy llaahi ibraahim marka in badan aabbihii wacyi geliyey waana kii diiday oo wacdigii ka diiday waxalxaala calaa wajhi aazara aazar wejigiisana khataratun madow iyo mugdi uu yahay aabbihii hadda gaalnimu ku dhintay wejigiisa dhan uu mugdi yahay oo aan la fiirin karin ayuu qiyaamaha soo istaagi wa kabratun boor uu yahay wejigiisa wejigiisa habaas iyo boor uu ka muuqdo fa yaquulu lahu ibraahiimu nebiyullaahi ibraahim aabbihiis wuxuu ku leeyahay alam aqul laka aabbow kuma dhihin miya allah tacsini aabbow hay caasin maalin saana iman doontee hay caasin aabbow soo kuma dhihin fa yaquulu abuuhu aabbihiis markaas wuxuu leeyahay falyowma maanta laa acsiika wiilkaygu maanta ku caasi maayo maanta haddaad waxii qaban karto maanta waxii qabo maanta wax walba ood sheegto waan kaa yeeli ilahay caabud haddaad tiraa waan caabudi maanta maantan diyaar ahayo falyowma maanta laa acsiika wiilkaygu ku caasi maayo fayaquulu ibraahiimu nabiyullahi ibraahim wuxuu leeyahy yaa rabbi rabbigayow innaka wacadtanii waad ii ballan qaaday allaa tuksiyanii inaadan i hoojinayn yowma maalin yubcahuuna dadka la soo saari doono fa ayu khizyin hoogee akhzaa ka hoog badan min abi min khizyi abi aabbahay oo hoogay yaa iiga daran aabbahay oo hoogay oo naar loo sii wado yaa iiga daran rabbiyow aabbahaygaasoo alabcadi ee fogaanshaha badnaa bimacnaa can raxmatika aabbahay oo raxmaddaad maanta ka fogaaday oo naar loo sii wado ilaa hoog ima dhimana ee aabbahay ii badbaadi fa yaquulu llahu tacaala ilahay wuxuu leeyahay innii anigu xaramtu ljannata cala alkaafiriin meeshaas gaal ma galo gaal meeshaa looma ogola waan ka xarimayu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala uma yuqaalu markaasaa waxaa laleeyahay yaa ibraahiimu ibraahimow maa maxay baa taxta rijlayka labadaada lugood hoostooda bal waxa yaalla fiiri labada lugood hoostooda waxa yaalla fiiri fa yanduru waa fiirinaa nebiyullahi ibraahim labadiisa lugood hoostooduu fiirin fa idan huwa nebiyullahi ibraahim bidiikin laaqin wuxuu la kulmay bidiikin weer weer calaan weer calaanaaba meesha yaalla weerkaasoo multadikin ee wasaqoobay oo ku dharoobmay bidami wakayrih weel calaan dhiig iyo wasaq iyo ku raran ayaa lugihiisa hoostiiyeysaya fa yuukhadu waa la qabanaa weer calaankaas marka waxaa weeye waa masakha allaahu abaa ibraahiima dabcan nebiyullahi ibraahim aabbihiis weer calaana loo bedelay weer calaan ayaa laga dhigay fa yuukhadu waa la qabanaa isagoo weer calaana biqawaa'imihi lugihiisii ayaa lagu qadan fa yulqaa fi naar markaasaa naarta lagu tooray walciyaadu billaah yacni waxaa weeye gaaladii kaleba waa laga soocay leanna waxaa weye nebiyullahi ibraahima guriga xataa ka eriyey yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabun min alraxmaan fatakuuna lishayطaani weliya markuu nebiyullahi ibraahim dhahayay aabbahay waxaan kaaga baqaa cadaab inuu ku taabto isoo raac markaasuu xataa guriga ka eriyey guriga xataa imaan uu yidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abaalmarintiisii uu ka dhigay in muuqaalkiisii iyo suuraddiisii dhammaa calaa ru'uusi alashhaad dadkii o dhan oo arkaya calaa ru'uusi alashhaad odayga gaalnimada ku dhintay in muuqaalkiisii oo dhan ilaahay intuu bedelo weer calaan laga dhigo isagoo weer calaanana naarta xaggeedii loo tooro saasa ilahay abaalmarintiisa ka dhigay taasi marka waxay deliil u tahay sharafu اlwaladi laa yanfacu اlwaalid idaa lam yakun hunaaka diinu walaa iimaan yacni waalidka carruurta sharaftoodu waalidka uma gudbayso idaa lam yakun hunaaka diinu walaa iimaan haddii diin ka dhexaysay iimaan isku xidhaaba uusan jirin leanna waxa weye laa shafaacata likaafir qof kaafira shafaaco ma lahan marka waa wax yacni aad looga murugoodo nebiyullahi ibraahim aabbihiis meeshaasuu ku dambayn قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان هو الكوفي من أفراد الإمام البخاري وأفراد الإمام البخاري أمهات كلا وحوك مورن شيوخ الأمهات يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان الكوفي من أفراد البخاري قال حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو وعمرو بن الراشد البصري أن بكير بكير بن عبد الله الأشجي المصري حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu soo galay albeyta beytka waxaa loola jeedaa kacbadiiu kacbadiiu soo galay nabigu salى اllahu عalيه wasalam fawajada fiihi beytka ilaahay wuxuu ka helay nabigu salى اllahu عalيه wasalam suurata ibraahim sawirkii nebiy llahi ibraahim nebiy llahi ibraahimo gaaladii meeshii ku sawireen waa markii kacbada ay xoogga ku haysteen gaaladii nebi ibraahimay ku sawireen meeshii wa suurata maryam maryamana suuradeediina wuu ka helay nabigu salى اllahu عalيه wasalam maryam binti cimraanna meeshii iyadana ku dhejiyeen sawirkeedii faqaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi amaa hum iyaga kuwan sawirka meesha ku dhejiyey oo gaalada reer quraysh faqad samicuu hadda ka hor waxay maqleen ana almalaa'ikata laa tadkhulu beytan malaa'igtu inaysan beyt soo gelin beytkaasoo fiihi suura in badanee nabiga sala allahu alay wasalam xadiiskaa uu sheegay malaa'igtu inaysan soo gelaynin yacni guri sawir uu ku jiro marka beytkii ilaahay ayay sawir keeneen gaaladii haadaa kani ibraahiim wayuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam musawir weye waa la sawiray meeshanaa lagu sawiray gaaladana sawiray famaa maxay baa lahu nebiyullahi ibraahim u sugnaaday yastasqimu xaaluu qoondo dalbayo bimacnaa bilaslaam leebabkii gacmahay waxay u geliyeen markay sawireen isagoo leebabkii gaaladu ay ku qondo dalbi jireen markay doonayaan inay safraan leebabay midna laa ku qoreen midna nacamay ku qoreen leebabkaas iyo qoryahaasa laysku qasi kii laa hadduu kuu soo baxo ma safraysid safarka musiiba kugu dhacaysay leeyihin kii nacam hadduu kuu soo baxona safarku markaa yani barwaaqo iyo khayraad ka heliya safaray dhihi jireen marka waxay sameeyeen si xumaatadoodii ay ugu dhejiyaan ambiyadii nebiyullaahi ibraahim oo leebabkii ku qoonto dalbaya oo asaguna dhowr leeb saas u kala fiirsanaya ay sawirkiisa soo dhigeen meesha ay ku sawireen markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi famaa lahu yastasqin ma nebi ibraahimay ka dhigeen inuu ku qoonto dalbayo aslaam gaalnimadii dhaqankoodii ku sawireen uu yidhi nebigu sala allahu alيh wasalam xumaatada ay sameeyeen qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana ibrahima bnu muusa huwa الصaغيir aladi qaala fii xaqihi اlimaamu axmed laa taqulu صaغيir inahu kabiiru fi اlcilmi wاlwarac qaala akhbarana hishaam macmara ku xiga muxuu noo noqonaa marka hishaam ibnu yuusuf asancaani wabnu jurayjin macmaru canhuma daka bnu yuusufa yukhasu fiihima can ayub huwa sakhtiyaani can cikrama mowla cabdillahi bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma ana nebiya sala allahu alayh wasalam lamaa ra'a suwara sawiradaas markuu arkay fi lbeyti kacbadii dhexdeedii markuu sawiradii ku arkay lam yadkhul sooma gelin nebigu sala allahu alayh wasalam xataa amara biha bitilka suwar ilaa suwartaas oo bimacnaa bimaxyihaa xataa amara biha bimaxyihaa sawiradaha laga tirtiro yidhi waa markuu beytka uu qabsaday haddii nebigu sala allahu alay wasalam magaaladii dhan uu la wareegay uu nebigu sala allahu alayh wasalam yidhi ha la tirtiro kacbada ha laga tirtiro sawirada fa muxiyad waa la tirtiray wa ra'aa ibraahiima wa ismaaciila wuxuu arkay nebigu sala allahu alayh wasalam nebiyullahi ibraahim iyo nebiyullahi ismaaciil calayhim assalaam beydiihima gacmahooda xaal alaslaabu lebab ay ku sugan yihiin waa lebabkii gaaladu ay ku qondo dalbi jireen markay safarada gelayen wixii ku sawireen dhaqankoodii faqaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi qatalahum allah lacnad allaha ku dilo wallaahi in istasqamaa inaysan ku qoonda dalbin nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil bilaslaami qaddu dhaqan foosha xunay u nisbeeyeene weligood kuma qoonda dalbin aslaamtuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam qala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacala xadaثana caliy bni cabdillahi walmadiniy albasriyu qala xadaثana yaxya bnu saciid huwa alqaطaan qala xadaثana cubaydullahi walcumari qala xadaثanii saciid bni abi saciid huwa almaqburi can abihi aabihiisoo kaysaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qiila waxaa la yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahiyow man akramu nnaas dadka yaa ugu wanaagsan qaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi atqaahum dadka midka ugu cabsida badan oo ilahay uga cabsada kaasaa dadka ugu wanaagsan faqaaluu markaasi waxay yidhaheen saxaabadii laysa can haadaa sha'nigan nas'aluka ku su'aali mayno xagga taqwada iyo kuma aanan su'aalin qaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi xagga nasabka maad i su'aalaysaan abtirsiga yaa ugu abtiris qurxoon miyaad ula jeedaan fa yuusufa ugu abtiris qurxoon haddaad taa ula jeedaan xagga nasabka yuusuf wa nebiyullaahi waa ibnu nebiyillaahi waa nebi ilahi yaana dhalay nebigaasoo isaguna ibni nebiyillaahi nebi ilaahi isaguna ahaa nebigaasoo haddana ibni khaliilillaah nebiyullahi ibraahimu ku abtirsadaa nebiyullahi ibraahim haddaad rabtaan xagga nasabka wax iga weydiiseenna nebi yuusufa ugu nasab fiican leanna wuxuu ku nasbiso dad saalixiin oo ambiye iyo rusul ah uu ku abtirsan wo qaaluu markaasi waxay yidhaaheen laysa can haadaa nas'aluka yaa ugu nasab wanaagsanna ulama jeedno hadalka ulama jeedno yaa ugu nasab wanaagsane waxaan ula jeednaa xagga akhyaarnimada iyo dhaqanka kale iyo kaasaan ula jeednaa dhaqamada dadka bini aadamka ay yaqaanaan qaala nebigu sala allahu alay wasalam wuxu yidhi facan macaadin alcarabi carabta usuushooda yaa ugu fiican maad ula jeedaan tas'aluuni facan macaadin alcarabi carabta usuushooda miyaa tas'aluuna aniga i weydiinaysaan usuusha carabta khiyaaruhum dadka carabta akhyaartooda fi ljaahiliya jaahiliyada dhexdooda dadkii akhyaarta ahaa jiray shajaacatan wa quwatan wa ba'san ayaa loola jeedaa xilligii jaahiliyada diin la'aanta dadkii akhyaarnimada ku ahaa shajaacatan wa quwatan wa ba'san xagga geesinimada xagga awoodda xagga kartida khiyaaruhum fi lislaam idaa faquhu islaamkan ayaga akhyaar ku ah idaa faquhu hadday diinta fahmaan dadkii xilligii diin la'aanta ninkarmeednimada iyo geesinimada iyo dadkaa lahaan jiray diinta hadday ku soo biiraanna dadka kuwa ugu fiicanay noqonaya saas wey saas haddaad iga su-aashin saas wey qaala abu usaama abu usaama wuxuu wariyey bimacnaa rawa wa cana soo socota qaala abu usaama xamaad bnu usaamata alkuufi iyo wa muctamir waxay wariyeen can cubaydillaahi cubaydillaahi asaabiqu fi lisnaad can saciidin asaabiq can abi hurayrata can innabiyi sala allahu alayh wasalam wa abu usaama isaga isnaadkiisu saas u ahaayo fa asqada abu usaama iyo muctamir binu sulaymaan waxay rideen abaa saciid saciid aabbihiis ayay meesha ka rideen riwaayadii hore saciid aabbihiisaa lagu xusay xadaanii saciidu bni abi saciidin can abiihiday ahayd can abiihi kuma jirto riwaayadan marka saasuu noo sheegay riwayada in la isku khilaafo qaab kale abu usaama iyo muctamir bnu sulaymaan qaab kale inay u wariyeen isnaadka qala alimaamu albukhariy raximah allahu tacala xadaثana mu'amil wa mu'amil ibnu hishaam huwa albasriyu qala xadaثana ismaaciil ismaaciil ibnu culaya qaala xadaثana cawf waa cawfka ugu mashhuursan cawfyaalka bukhaariga ku jira waa cawf bnu abi jamiilata albasri almacruuf bicawf alacraabi cawfaf kaloo saddex cawfan soo qaadan inay bukhaari ku jiraan cawf ibnu alxaarif ayaa jiray cawf ibnu alxaarif mid la yidhaha cawf ibnu alxaarif ibnu dufayl almashhuur biradiici caaisha radiic caaisha jiray cawf binu maaligaa jira oo saxaabi ah ma soo sheegnay isagana cawf ibn abi jamiila hadda loola jeeda albasriyu almacruuf bicawf alacraabiy walaysa biacraabiyin قال xدثنا أbو رجاء وعمران بن ملحان البصري قال xدثنا سمرة سمرة بن بجندب قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم أtاaني ليلة xalay waxaa ii yimid aatiyaani laba malg oo ii imanaya ii yimid فaأتaynaa waxaan u nimid عalىa rajuلi nin ninkaasoo dawiilin dheer ninkaasoo laa akaadu aanan sigi karinba araa ra'سahu madaxiisa inaan arkayoba duulan min duulin xagga dhirirka ninkaasay ii wadeen aad u dheer وإnahu ninkaasna waxay igu fasireen malaa'igtii i dheelminaysay إbraahimu نبي إبراهيم aad u dheeraa نبي لله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني بيان بن عمر بيان بن عمر البخاري العاaبد الثقة عاaبد ahaa عباado badan labada بيانoo ku jirta wy kitaabka mid kamida kana ugu magac weyn بيان بن عمر البخاري بيان بن بشhر الكوفي التاaبعي a jira يrوي عن أنس isaga أنس wax ka wariya أنس أنس wax ka wariya waa بيان بن بشhر الكوفي سيأتي لنا في kitاaب النكاح وkitاaب التفsير kitaabi tafsir iyo kitaabu nikax ayuu noogu iman doonaa bayaan ibnu bishrin alkuufiy kaasi waa taabici oo kan waa ka qadiimsan yahy kan waa shaykhu lbukhaari shaykhu lbukhaari wey kaasina waa taabici oo saxaabadii ayuuba soo gaaray qaala xadaثanii bayaan bnu camrin الbukhaariي alcaabid الثiqa qaala xadaثanii annadru nadru bnu shumayl qaala akhbaranaa ibnu cawnin cabdullahi ibnu cawnin albasriyi can mujaahid annahu samica ibna cabaasin radi allahu tacala canhuma walxaal dakaruu lahu ibnu cabaas ay uga sheekeeyeen adajaala dajaala uga sheekeeyeen ibnu cabaas bayna caynayhi labadiisa indhood dajaal dhexdiisa waxaa bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdiisa maktuuban waxaa lagu qoray dajaal kaafirun lafdu kaafir saasa cabdullah bn cabaas looga sheekeeyey waxaa lihi cbdullah bn cabaasow axaadiista qaar waxaan ku haynaa labadiisa indhood dajaal inta u dhexaysa kaafir inuu ku qorayo calaamadiisuba waadix taaba aw amase kafara in lagu qoray xuruuf muqaaca xuruuf muqaaca laysat bimutasila waa riwaayaadka iskhilaafa yacni xuruufta in la xiriiriyo oo la yidhaaho kaafira ku qoran ama xuruufta in la yidhaha xuruuf muqadacaha ku qoran kaafkuna gooniyuu u qoran yahay fa'duna gooniy u qoran taha ra'duna gooniy ugu qoran tahay xuruf muqada habkaa inuu u qoran yahay qaala markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas lam asmachu anigu ma maqlin xadiiska aad sheegaysaan xadiiskaas in dajaalka labadiisa inood dhexda calaamadaas weyne ay ku qoran tahay ma aanan maqlin walaakinahu nabigu salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laakiin aniga nabiga waxaan ka hayaa salى allahu alيyh wasalam inuu yidhi ama ibraahim ibraahim haddaad rabtiin suuraddiisii iyo sida u ekaa inaan idin sheego fanduruu fiiriya ilaa saaxibikum saaxiibkiinan idinla hadlaya fiiriya nabigu ula jeeda sala allahu alay wasalam asagaa iska wada nabigu sala allahu aleyh wasalam leanna nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa ashbahu nnaasi biibraahim dadka midka ugu ekaashada badan uu ahaa nabiyullahi ibraahim nabigana sala allahu aleyh wasalam liannahu yantasib ilaa ibraahim nebi ibraahim uu galaa waana nabiga awowayaashiisii nabiga sala allahu aleyh wasalam ama ibraahim haddaad doonaysaan inaad aragtaan fanduruu ilaa saaxibikum saaxiibkiina fiiriya nabiga fiiriya salى اllahu alayh wasalam wa ama muusa nabiyullaahi muuse fajacdun nin kawsan u ahaa jacdi nin hilboona loola jeeda jacdiga xagga shacarka loolama jeedo tiitinta loolama jeede waxaa loola jeeda fajacdun nin kawsanoo hilib leh ayuu ahaa nabiyullahi muuse aadamiyuu ahaa maarin uu ahaa nabiyullahi muuse calaa jabalin awr dushiisa ayuu saarnay asagoo rati saaran aan arku yidhi nabigu salى اllahu alيh wasalam jabalkaasoo axmara ee guduudan jabalkaasoo makhduumin lagu hogaamiyey bikhulbatin xarin qumbeed xarig xarig qumbeed rati guduudan isagoo saaran oo ratiga guduudana lagu hogaaminayo xarig qumbeed lagu hogaaminayo hogaankiisa xarig qumbeed uu yahay ayaan arku yidhi nabiga sala allahu alay slam nabillahi muuse kaanii waaba anigoo anduru ilayhi hadda inaan fiirinayaad mooddaa nebi muuse sala allahu alayh wasalam inxadara xaal uu ku soo hoobtay fil waadi waadiga dhexdiisa uu ku soo hoobtay waadilmakawi waadiga maka asagoo kusoo waxaan ku soo marnay saxiixu muslim fii kitaabi alxaj waxaan ku soo marnay yulabbi waadiga asagoo ku soo hoobtay oo talbiye qaadaya labayk allahuma labayk waa xaqaa'iq badan oo koonkan looga kash looga kashifay nabiga sala allahu aleyh wasalam nabiyullahi muuse habeenkii la dheelminayo arkay nabigu sala allahu aleyh wasalam isagoo waadiga ku soo hoobanayo neef geela ku soo xajinayo labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk isagoo qaadaya nabiyullahi muuse waa xaqaa'iq cilmiya can hada alkown mucjiza min mucjizaati rasuuli illah sala allahu aleyhi wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن هو القرشي المدني عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحر أبو هريرة قال رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحير اkhtatana ibraahimu nabiy llahi ibraahim waa isguday calayhi الsalaaةu wasalaam walxaal huwa nabiy llahi ibraahim ibnu ثamaaniina sana siddeetan sano wiilkeed asagoo ah asagoo siddeetan jira wuu isguday nabiy llahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam bilqaduum ayuu isku guday qaduumka laba macno ayay culimmadu u sheegeen muxadisiinta waa ismu qaryatin bishaam taasi macnowo qaryo shaam ku taalla halkaa isagoo jooga ayuu isguday siddeetan sanona jira nabiy llahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam ama bilqaduum aalad aalad in loola jeedo aalat اlkhitaan aalad gudinta aaladda gudinta la yidhaaho aaladdaasuu isku guday nabiy llahi ibraahim in marka aaladda lagu fasiro ama in la yidhaaho waa ismu qaryatin bishaam qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala taabacahu waxaa mutaabiceeyey waa muqirihii waa isnaadkii marka taabacada waxay ku jirtaa isnaadu qutaybat bnu saciid isnaadka qutaybat bnu saciid waa muqira ku jiray muqiru ka qaaday isaga taabacahu muqirahaas waxaa mutaabiceeyey cabdiraxmaan ibnu isxaaq athaqafi can abi zinaad saasuu mutaabacada u iman marka wa taabacahu waxaa kaloo haddana mutaabaceeyey muqiraha waxaa mutaabaceeyey cajlaan mutaabaca naaqisa wey markaa markuu mutaabaceynayo leanna waxaa weye muqira isagu wuxuu ka qaadayey muqira can abi zinaad cajlaanna wuxuu ka qaaday can abi hurayra abi hurayra ka qaaday wataabacahu muqirana waxaa mutaabaceeyey cajlaan waa cajlaan almadani can abi hurayra wa rawaahu xadiiska waxaa kaloo wariyey محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة المدني عن أبي سلمة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زريد وأبو زياد أبو الزناد وقال حدثنا أبو الزناد وقال وحور شعيب في روايته شعيب أصغر روايته وحكيري بالقدوم مخففة حال في ذي كلمة رواية هو نشد نت رواية هو waa isnaadkii qutayba isnaad qutayba riwaayado shidneedo wahuwa ibnu hamaaniina sanatan bilqaduumi saasay noo ahay isaga isnaadka abulyamaan can shucayb xadaثanaa abu zinaadi wa qaala bilqaduumi mukhafafatan kelimadeedoo la fudeyo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanaa saciid bnu taliidin arucayni waa saciid waa min baabi nisbati ilaa jaddihi awowgiisa loo nisbeeyey waa saciid ibnu ciisa سacيid iبن عيسى iبن تليid الrucayni rucayna waa نisbaة إilى qabiilatihi waa faqiihu misriyu وakaana yaktubu lilqudaat qaaliga oo masr ayuu wuxuu u hayay kaatib uu ahaa kaatib dacwooyinka iyo ayuu u qori jiray qaaligii misra سacيid iبnu تليid الrucayni qaala أخbarana iبn whbin cabdالlah بn whbin الmisri qaala أخbaranii jrيir بن xaazimi can أyub وaskhtiyani can mحamedi marba hadduu ka qaadaya abu hurayra ومحمد بن سيرين وعن أبي هريرة محمد هو ابن سيرين الفتى المسدد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم نبي الله إبراهيم ما بين شيء إلا ثلاثا سدح قرؤون نبي الله إبراهيم وبين شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن سدح قرنا وحوي وعلى صورة الكذب لا على حقيقة الكذب حقيقة بين ماهن ماشن مجرتيه يعني ومعارضه من باب المعارض وسرباب وحسر بابه ويه مويه been ma sheegin nabiy llahi ibraahim been xaqiiqa leanna ambiyadu waa macsuumiin ambiyada waa macsuumiin waana waajib in la caqiideeyo cismat alambiyaa warusul cismada ambiyada rususha in la caqiideeyo waajib weeye bimacnaa xagga muuqaalka ayaad been moodi adigaa moodi muuqaalka markaad fiiriso laakiin xaqiiqadu been ma ahayn midda kale majaalaadka saddexdaa markii la fiiriyo kulligood waxay ahaayeen wax lagu difaacayo diinta islaamka markaasoo kalena hadda been noqon maysaba diin islaam wuxuu ku difaacayay ayay saddexdaa arrimood ba ahaayeen nabiy llahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam riwaayaad kale aan noo sheegi doono soo socda qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacala xadaثana moxamed ibnu maxbuub huwa albasriyu qaala xadaثana xamaad ibnu zaydin wa xamaad ibnu zayd ibnu dirham isagaana ugu badanba bukhaariga ilaa manduumadii aan ku soo marnaba inuu yidhaha heer uu gaarsiiyo wa in tara alxamaada fi lbukhaari fabnu lizaydin laa fi lictibaar ilaa heerkaas uu ka gaarsiiyo saaxib almanduuma oo yidhaha xamaad haddaadba bukhaari ku aragto waaba ibnu zayd uu yidhaha heerkaasuu gaarsiiyey laakiin intaasna waa ka badan yihiin waa saddex xamaadiyaalka manduumada labay noo sheegtay manduumada laban kusoo qaadan jirnay mid uu yidhi mutaabacaadka uba xamaad ibnu salam u ahaa midkuu dhahaya shawaahidda iyo mutaabacaadka u badan yahay midna xagga usuusha wa ka weriyaa bukhaari waa midkan hadda ugu badan midka saddexaadaa jira midkanaas ugu badan ku taalabtay xamaad ibnu zayd ibnu dirham huwa albasriyu waxaa kaloo jira xamaad ibnu usaama xamaad ibnu usaama alleyfi alkuufi taqadama lana fi kitaabi alcilmi kitaab cilmigaas noogu soo hormar xamaad ibnu usaamata aleyfi alkuufi taqadama lana fi kitaabi alcilmi waxaa kaloo jira xamaad ibnu mascada xamaad ibnu mascada albasriyu yarwi can xumaydi dawiil xamaad ibnu mascadaha isaga waxaa sheekh u ah inta badan xumaydu dawiil ayuu ka qaadaa xumaydu dawiil ayuu ka qaadaa waxaa kaloo jira xamaad ibnu xumayd oo khuraasaani ah xamaad ibnu xumayd الkhuraasaani yأتي lana fي kitaaب الاctisaam kitaaب الاctisaam ayuu asagu noogu iman doonaa xamaad ibnu xumaydin alkhuraasaaniy intaasa ugu badan afartaasa soo laalaabana lakiin xamaad ibnu salam xagga usuusho ma aha xamaad ibnu salam waxaan saas looga tirinayn waa shawaahid iyo mutaabacaadkaas xamaad ibnu salamna waa jira laakiin kaas waa shawaahid iyo mutaabacaadka afartan way afarta bukhaariga yani mar walbaba ku qoran kanaase ugu badan xamaad ibnu zaydin ibnu dirham oo mar walbaba aan soo marna cashar uu ka khaali yahay waaba yaryahaba cashar uu ka maran yahay xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasriy waa yaryahay kan labaadna waa xamaad ibnu usaamat aleyfi alkuufi taqadama lana fii kitaab alcilmi kan saddexaadna waxa weye waa xamaad ibnu mascadata albasriyi yarwi can xumaydi dawiil kan afraadna waxa weye waa xamaad ibnu xumaydin alkhuraasaani ya'ti lana fi kitaab اlictisaam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن محمود البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول أبو هريرة لم يكذب إبراهيم نبي الله إبراهيم بن شيغن عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة كذبات سدح بين مهن ثنتين لببين لبداس منهن سدح لكمدة في ذات الله لأجل الله إلهي درت دفاعا عن دين الله أهي دفاع عن دين الله tan saddexaad nafteeda difaac can diin illahi waayo waa midii zawjadiisii wey markuu zawjadiisii in badan waan soo marray xadiiska zawjadiisi markuu dhahayo boqorka markuu yani gacan kugu soo taago oo uu doonayo boqorka inuu ku dhibaateeyo waxaad tiraa walaalaan nahay saas ku dheh taasna waa saas qof mu'minada uu ku badbaadinayo qof mu'minad ah ayuu ku badbaadinaya iyadana lam yakdib ibraahimu nabiy llahi ibraahim ma been sheegin calayhi salaatu wasalaam ilaa halaata kadabaatin thintayni labo labadaasoo minhuna saddexda ka mida fi daati illahi liajli illahi caza wajal qowluhu tacaala alأulى midda hore qowluhu tacaala qowlka ilaahay ahayd uu yidhi nabiy llahi ibraahim inii anigu saqiimun anigu waa xanuunsanahayo waa markuu doonayo waa xiilatan likasri اlasnaam waa xiilo uu u samaynayo asnaamta inuu jejebiyo ilaa maalin mahrajaan ay lahaayeen oo maalin fantasi ay lahaayeen oo cayaar ay aadayeen aynan maadna raacdi magaalada wax ku haraya mar jiraan mahrajaankii aan aadaynaahe maadna raacdi nabiy llahi ibraahim ku yidhaaheen markaasu wuxuu yidhi inii saqiim anigu idinma raaci karoo waa xanuunsanahay فيحب أن يkلوa بآلهaتiهiم ليksirهم wuxuu rabaa marka an ykلوa بآلiهaتiهiم aalihadoodii inuu la cid la noqdo oo keligii ula joogo ayuu rabaa liyaksirahum si dhammaan uu u baabi'iyo ayuu dooni taasi marka waxay ahayd waa kadbaة difاaعa لdiin الlah diin ilaahay xaqiiqada markii la yidhahna haddii dembiba noqon mayso taasoo kale taasoo kale dembi noqon mayso waa wax diintii lagu difaacayo asnaamta yani min duuni الlahi la caabudayo uu ku baabi'inayo nabiy llahi ibraahim وqowluhu taعaalى ilahay qowlkiisii waa xikaayatan can ibraahim nabiy llahi ibraahim haddana wuxuu yidhi markii ay soo laabteen ay yidhaaheen asnaamtan yaa sidan u galay yaa burburiyey hal xaboo weyn ayuu ka reebay caqli badan u ahaa nabiy llahi ibraahime intii kale markuu burburiyey kii ugu weynaayuu reebay markaasuu faashkiiuu halkan u suray faashkii uu ku burburiyey uu qoorta u geliyey markaas ilaa caqli ma laha wuxuu yidhi bal facalahu kasriga jejebinta waxaa sameeyey kabiiruhu midkooda ugu weyn haadaa kan ah kana ku xanaaqayo kuwii ka yaryaraay baabi'iyey yidhi oo jejbiyo fas'aluuhum uu yidhi in kaanuu yantiquun bal ayaga weydiiya hadday hadli karaan hadday weydiin karaan maxay hadlaan waa iska asnaaman dhagax wey dhagax wey weydiiya yidhi wa qaala markaasuu wuxuu yidhi haddana waa mar kale haddana wa qaala wuxuu yidhi nabiy llahi ibraahim baynaa wakti maya nabiga wey sala allahu alayh wasalam wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam baynaa wakti huwa nabiy llahi ibraahim daata yowmin maalin xaaladu saaxiiba iyo wasaaratu saaro ay labadoodaba ay wada socdaan id waktigaasa ataa nebi ibraahim wuxuu u yimid calaa jabbaari nin madax adag kaasoo min aljabaabirati boqorradii madax adkaay ka mid oo masar xukumaysay fa qiila lahu nabi waxaa lagu yidhi markaas boqorkii jabbaarkii ina haahunaa halkan rajulan nina ahaaday ninkaasoo macahu ninka micigiisa imra'atun haweenay ahaatay haweentaasoo min axsani naasi dadka midda ugu wanaagga badan oo ugu quruxda badan ah oo marka waxay leeyihiin kutubta shuraaxda oo bukhaariga sharxa qaarkood waxay leeyihiin waxaa u soo tiftifay nin nebiyullaahi ibraahim markuu masar yimid oo xaaskiisuna ay la socotay saara ninuu dukaankiisa wax ka iibsan jiray oo islaanta wax uga dirdirsan jiray ninkiiyaa usoo katifaa la yidhi oo u sheegay boqorka oo la yidhi islaan qurux badan ayaa magaalada soo gashay oo aniga wax iga iibsata oo nebiyullaahi ibraahim uu wato ayaa soo gashay ninkaasaa tiftifaya la yidhi dukaanka yacni islaanta ay wax ka iibsan jirtay nebiyullahi ibraahim imraadaasoo min axsani naasi dadka midka ugu wanaagga badan ka mida faarsala waa diray ilayhi nabiy llahi ibraahim xaggiisii ayuu boqorkii u diray yidhi islaanta ii ken fa sa'ala waa su'aalay boqorkii hu nabiyullahi ibraahim canhaa can zawja zawjadii uu watuu ka su'aalay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi boqorkii man hadii tani waa tuma qaala markaasuu nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi ukhtii walaashay wey ma uusan dhihin waa zawjadeydii marka kalena waa markaas wey intaasaa been lagu sheegay maxaa beenoo meesha yaalba wax beenoo meesha yaal maba jiraanba iyo waxa dembiye annagu aan wadanno oon qiyaamaha la tegayno nas'alu allaha tacala alcafwa alcaafiya ilahay dembi dhaaf allahna siiy allahna xoreey faqaala man haadihi qaala ukhtii intaasaa nabigu sala allahu alيyh wasalam ku sheegay talaata kadibaatin uu yidhi nabigu sala allahu alيyh wasalam ukhtii walaashay wuu yidhi faataa markaasuu wuxuu u tegey saarata saar u tegey nabiyullahi ibraahim qaala markaasuu nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi yaa saaratu saaroy laysa calaa wejhi alard ardada wejigeeda muuminun ma ahaanin muuminkaasoo hayri aniga hayrkayga wa hayruka adiga hayrkaaga labadan masar oo dhan ba annagaa mu'miniinka ah wa ina haadaa ninkan jabbaarkaa sa'aalanii canki xaggaagu iga kaa su'aalay fa akhbartu waxaan u sheegay jabbaarkii annaki ukhtii inaad walaashay tahay falaa tukadibiinii hay beeninin oo been heshin waa zawjadi zawjadiisii aan ahay ha dhihin fa arsala ilayha markaasu u dir nabi faarsala waa diray boqorkii waa soo faarsala waa diray boqorkii ilayha zawjadii nabiyullahi ibraahim ayuu u diray halla ii keenu yidhi marka falamaa dakhalat markii soo gashay saara calayhi cala aljabbaar boqorkii markii u soo gashay dahaba boqorkii waa tegey yatanaawaluhaa xaalu markaas gaarayo biyadihi gacantiisa uu la gaarayo wuxuu raba inuu soo qabsado fa ukhida waa la qabtay boqorkii min jihat illah ilahay xaggiisaa laga qabtay asagii fa qaala markaasuu wuxuu yidhi boqorkii udci llaha islaan yahay lii aniga ilaahay ii bari walaa aduruki ma ku dhibaya ilahay ii bari fadacat illaha ilahay baris fa udliqa waa la sii daayey uma tanaawalahaa haddana waa gaaray wuxuu doonay bimacnaa xaawala an yatanaawalahaa wuxuu isku dayey inuu gaaro haddana athaaniyata mar labaad fa ukhida boqorkii haddana waa la qabtay milaha mila almarati lula aw ashadda ama si ka daranaaba loo qabtay faqaala markaasu wuxuu yidhi udci llaha lii walaa aduruk ilaahay ii bari ku dhibi maayo fadacad ilahay u baris faudliqa waa la sii daayey fadaca bacda xajabatihi waardiyaalkiisii qaar ka mid a xajabada waxaa loo jeeda bawaabin kuwii albaabka joogay oo waardiyaashaha waardiyaashii qayb ka mida ayuu u yeedhay fa qaala markaasu wuxuu yidhi inaku adinka lam ta'tuunii ima adnaan keenin biinsaanin ruux bini aadama inamaa aataytumuunii waxaad iila timaadeen bishaydaan wax shaydaan ay timaadeen gacantaba aan loo taagi karinba de ilaahay xaggiisa subxaanahu watacaala laga canaantayo xagga ilaahayaa laga difaacay gabadhan mu'minadda ah oo haddana zawjatu khaliili raxmaan ah zawjadii khaliiluraxmaan ah fa akhdamahaa ay fa ahdaaha wuxuu hadiye u soo siiyey boqorkii haajara meeshii ba'siga iyo sharta laga filayey hadiyeyba kala soo gadoontay hadiyo oo faraj ilahay xaggiisa uga yimid fa atatu waa u timid saara hu nabiyullahi ibraahima u timid walxaal huwa nabiyullahi ibraahim qaa'imun u yahay asagoo taagan yusallii tukanay fa umaa waa ishaaray biyadihi gacantiisu saas u ishaaray wuxuu ishaaray mahyam xaalku muxuu yahay soo dukana timi ama wax dhibaataa lagu gaarsiiye gacantiisu mahyamku ishaaray mahyam mal khabar khabarku muxuu maxaa jira wax dhibaata miyaa ku gaaray qaalaad markaasi waxay tidhi zawjadii radda allahu kayd alkaafir gaalka shirqoolkiisii ilaaha celiyey aw ilfaajir ama faajirka shirqoolkiisa fii naxrihi dhuntiisi wuxuu ilahay ila damacsanaa isagaa ilaahay ku celiyey wa akhdama wuxuuna hadiye ii siiyey wa akhdamanii bimacnaa ahdaani wuxuu hadiye ii soo siiyey haajara addoonta haajarana waa isoo siiyey qaala abu hurayra wuxuu yidhi tilka taas qisadeedu sidaas tahay ummukum hooyadiin waay yaa banii maa'i samaa samada biyaha ka yimaada biyahaas wiilashooday hooyadiin taarikhdiinu sidaas way waa kinaayatan can alcarab carabta ula jeeda yacni samada biyaha ka yimaadaa dhalay ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye waa likahrati dalabihim mawaaqica almadar meelaha roobku ku do-o ay mar walbaba xoolaha iyo u soofiyaan oo aadaan oo ceelal iyo markaa ma aysan qodnayn oo ma aysan lahayn marka maadaama dad heer guuraayahoo roobkaas un ku nool uu yahay ayuu cirki u nisbeeyey cirka biyahoodaad ku nooshihiin ula jeedaa marka carab haddaad tihiin halkaasaad ka timaadeen zawjadiinu waa liannahaa ummu ismaaciil wey iyada ummu ismaaciil wey waalcarabu kulluhaa tantasib ilaa ismaaciil carab o dhan ismaaciil u nisbo sheegay iyaduna ummu ismaaciil wey قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى هو الكوفي أو أمس ابن السلام وشك من البخاري مرات قارو صاصة ما يوم الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى الكوفي أو أمس وحا حديثك إيش ابن السلام محمد بن السلام البيكندي عنه can cubaydillahi bni muuse iiga sheegay labadaasaan ku shakisan u leeyay sheekh raximah llahu taala qaala wuxuu yihi cubaydillahi ibni muusa akhbaranaa ibnu jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcaziz ibni jurayjin maki can cabdilxamiid ibni jubayr ibni shaybata ibni cuثmaan alxajabi waa qoladii mafaatiixda kacbada hayn jirtay uu ku nisbo sheegta can saciid ibni lmusayib can umi shariikin radia allahu tacala canha ana rasuula اllahi salى allahu alيyh wasalam amara rasuulku sala allahu alيh wasalam wuxuu amray biqatli اlwasaqi aboota ilweynta dilkeedii ayuu amray nabigu sala allahu alيh wasalam wa qaala nabiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi kaana wasaqu wuxuu ahaa yanfuku mid afuufa oo dabkii gaaladu ay ku tuurayeen dabkiiyuu afuufayey calaa ibraahim xadiiska hore aan usoo ishaarnayo sababta loo dilayo sababtaa inay tahay xayawaanaadka o dhan waxay u gurmadeen inay dabka ay demiyaan ay isku dayayeen dabka inay demiyaan ay isku dayayeen laakiin bahashan wasaqada la yidhaha iyada waxay isku dayeysaba inay dabka sii shido isi afuufsado قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي قال حدثني أبي وحفص بن غياث الكوفي القاضي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة علقمها سوى علقمة بن قيس الكوفي علقمة علقمة بن قيس الكوفي هو. إرشاد ساري وحكرر علقمة بن أسود علقمة بن أسود ما هو علقمة بن قيس الكوفي ساسي شراح البديه إن كرجان علقمة بن قيس الكوفي عن عبد الله عبد الله وكوفي عبد الله مربه دي كوفي اسنادك يا عبد الله المسعود قالوا لي رضي الله تعالى عنه قال وحور عبد الله المسعود لما نزلت مركي سو دغتي الذين كوي امنوا الهي رمي والحال لم يلبسوا ايمانهم ايمانكودنا ان كو قسن بظلم وحد ظلم ان كو قسن اولئك لهم الامن kuwaas ammaan ka helaya qiyaamaha maalinta naaru jahannama aayaddaas markay soo degtay qulnaa waxaan nidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo ayunaa keennee laa yadilmu nafsahu naftiisa aan dulminayn qof dulmi ka maran miyaa jira see ammaan ku helaynaa ammaanka aayaddu sheegtay ulaa'ika lahum اlamnu wa hum muhtaduun kuwa ilaah yidhi kayfa najidu اlamna wاlhidaaya amniya hidaaye see ku helaynaa waqad khaladnaa iimaanana bidulmin saasay ula jeedaan ila qof dulmi ka maran ma jire qulnaa waxaan nidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ayunaa keennee laa yadlimu nafsahu naftiisa aan dulmin qaala nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laysa sha'nu kamaa taquuluuna sha'nigu ma aha saad u malayseen taquuluuna macnaa dannigu kamaa taquuluuna sidaad u malaynayseen aayadda macnaheeda aad ugu malayseen sha'nigu ma aha walam yalbisuu iimaanahum bidulmin bishirkin ayaa loola jeedaa waa kuwan iimaankooda gaalnimo ku dirinu gaalnimo aan ku qasin awalam tasmacuu ma adnan maqlin miya ilaa qowli luqmaana luqmaan alxakiim qowlkiisii ma maqlin miya libnihi wiilkiisa markuu ku lahaa yaa bunaya wiilkaygii yaraayow laa tushrik biاllaah ilaahay ha la wadaajinin ina shirka wadaajintu la dulmun dulmi weeye dulmigaasoo cadiimun ee weyn marka shirkigii wuxuu ku tilmaamay luqmaan alxakiim inuu dulmi yahay marka dulmiga aayadda waxaa loola jeedaa bimacna shirki walaysa bidulmi اlmacaasi dulmiga macaasida loolama jeedo saasuu ula jeedaa nabigu salى اllahu alayh wasalam qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala marka waxay culimmada shuraaxda qaarkood ishkaal geliyeen aayaddan qisadii nebiyullaahi ibraahim xaggee munaasabo uga leedahay ilaa sheekhu wuxuu ka hadlayay waxaa weeye qisaskii iyo aayadihii nebiyullaahi ibraahim khuseeyey ayuu sheekhu ka hadlayay wuxuu ku yidhi xaafidku alxadiisu alcaashir waa xadiisu ibni mascuud lama nazla aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin alxadiis madaa sharxu fi kitaabi aliimaan qaala alismaaciiliy wuxuu yidhi kadaa awrada hada alxadiis fi tarjamati ibraahim walaa aclamu fiihi shayئa min qisati ibraahim qisadii nebi ibraahimna anugu xadiiskan kuma arkin uu yidhi kadaa qaala wakhafiya calayhi sheekha waxaa ka qarsoonaaday annahu xikaayatun can qowli ibraahim inuu yahay calayhi salaam liannahu maxaa yeeley ilaahay subxaanahu wa tacaala lamaa faraqa markuu ka faaruq noqday min xikaayati qowli ibraahim fi lkowkab waalqamari waashamsi dakara ilaahay wuxuu sheegay muxaajata qowmihi lahu qoomkii nebiyullahi ibraahim inay la doodeen nebiyullahi ibraahim uma xakaa ilaahay wuxuu sheegay annahu qaala lahum nebi ibraahim inuu ku yidhi qoomkiisii wkayfa akhaafu ma ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlamn fahada kani kulluhu dhammaantiis waa xikaaye can ibraahim iyo wa qowlihi tacaala in kuntum taclamuun waa khidaabun liqowmihi uma qaala ilahay wuxuu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ila aakhirihi yacni ana aladiina hum axaqu biاlamni hum aladiina aamanuu wa qaala bacda dalika ilahay wuxuu yidhi watilka xujatuna aataynaaha ibraahima calaa qowmihi fadahara marka waxaa daahiray tacalluqu dalika qowlkaas aayadda bukhaari uu sheegay inuu xiriir la leeyahay bitarjamati ibraahim tarjamati ibrahim toosuu xiriir u leeyahay warawa alxaakim wuxuu wariyey fi lmustadreg min xadiisi caliyin radi allahu tacala canhu annahu qara'a hadihi alaaya inuu akhriyey aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin qaala wuxuu uhi nazalat hadihi alaaya waxay ku soo degtay fii ibraahim iyo wa asxaabihi waاkhtasara alkirmaani wuxuu ku gaabsaday calaa qowlihi munaasabatu hada alxadiis liqisati ibraahim waa itisaalu hadihi alaaya aayaddan inay la xiriirto biqowlihi tacaala wa tilka xujatuna aataynaha ibraahima calaa qowmihi saasuu ku gaabsay marka xiriiray la leedahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun hada midkani baabun baabu waa abwaabtii bukhaariga ku badnayd oo bimacnaa kalfasli limaa qablahu oo kale qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala xadathana isxaaq bnu ibraahim ibnu nasrin huwa almarwazi قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن أبي حيان ويحيى بن سعيد الكوفي عن أبي زرعة وهرم بن عمرو الكوفي الرازي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم يوما مالين وحال لو كان باللحم هرب قال له هرب أي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن الله يجمع إلهي وكل مياه يوم القيامة مالين قيامها الأولين والآخرين في سعيد بنان وكل مياه بنان كاس واحد كريس فيسمعهم waxaa wax maqashiin kara addaaci qofka u yeeraya sawdkiisa waad maqlaya hal bannaan oo siman oo buur iyo bowd aan lahayn ayay joogaan wayanfudhum waxaa ka dhex dusaya albasaru aragga oo lawada arki loo jeedaa watadnu shamsu minhum qoraxduna waa usoo dhowaataa huri nabigu sala allahu alayh wasalam fadakara abu hureyra wuxuu sheegay xadiisa shafaaca xadiiskii dheeraayu waa shafaacada fayaatuuna waxay haddana dadka u tagaan ibraahim halkaasuu ka rabaa imaamu albukhaari nebi ibraahim in loo tegayo shafaaco la weydiisanayo fayaquuluuna waxay leeyihiin anta nebiyullaahi wa khaliiluhu nebiga ilaahayaa tahay khaliilka ilaahayaa tahay min alardi ardada xaggeeda xaalaad ka ahaatay ishfac lana annaga noo shafeec ilaa rabbika xagga rabbigaa nooga shafeec fayaquulu markaasu wuxuu leeyahay nabiyullahi ibraahim nafsii nafsii idhabuu ilaa muusa fadakara kadibaati waa jumla muctarida wey saasuu xadiisku isugu xiran yahay jumla muctarida wey fadakara nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka sheekeeyey kadabaatihi nabiyullahi ibraahim beenayaalkii uu sheegay uu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam waa saddexdii hadda xadiiskii dheeraa aan ka soo qaadanay fayaquulu nabiyullahi ibraahim wuxuu leeyahay nafsii nafsii idhabuu ilaa hayri fadakara marka nabigu wuxuu sheegay kadabaatihi beenyaalkiisa yacni wuxuu ku cudur daaranaya inuu been sheegay nebiyullahi ibraahim waa wax suuro been u eg laakiin been xaqiiqada aan ahayn qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala taabacahu abu hureyre xadiiska waxaa ku raacay anas can الnabiyi salى اllahu wasalam wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi xaafidku tanbiih baraarujin waqaca waxaa dhacay fii riwaayati alxamuwi wاlkushmihani qabla xadiisi abi hurayra hada ma suuratuh wax muuqaalkiisu yahay yazifuuna annasalaan fi lmashi idinku miya saas idin dhig miya intaan baabun la dhihin oo idin qoray ya baabun waa ka tegi miya isku dare nusqooyinkaasu ishaari wuxuu yidhi tanbiih waqaca waxaa dhacay fii riwaayati alxamuwi iyo walkushmihani qabla xadiisi abi hurayra hada ma suuratuhu wax muuqaalkiisu uu yahay yazifuuna annasalaan fi lmashyi wa fii riwaayati almustamli waalbaaqiina baabun bigayri tarjama midda nusqooyinkeenu ishaari marka baabun bigayri tarjama iska wasaqada dalika kaasoo dhan waa ka dhacay min riwaayati nasafi wawahima waxaa gefay man waqaca qofuu dhacay cindahu agtiisa uu ku dhacay baabu yazifuuna annasalaan fa inahu kalaamu laa macnaa lahu kaas waa gefiri waxna lagu macneeyaba lama yaqaano sheekh macno male yani waxa wey baabun yazifuuna annasalaan laakiin xaafidka kale kitaabkan cumdaha cumdat lqaari cumdat lqaari sheekha sharxay ayaa isagu wuxuu leeyahay hadalkani macno waa leeyahay yuri hadalka xaafidku soo qaatay xaafidka hadalkiisa soo qaatay uu leeyahay yani kalaamu laa macnaa lahu markaasuu wuxuu yidhi faina lahu macnan xaqiiqi macno xaqiiqiya waa iska leeyahay hadalkan oo wuxuu yidhi yazifuuna annasalaan fi lmashyi marka laleeyahay yani yazifuunada waxaa laga soo qaatay faaqbaluu ilayhi yazifuuna aayaddiiyaa lagu ishaaray uu leeyahay faaqbaluu waa soo qaabileen gaaladii ilayhi nabiyullahi ibrahim oo markuu asnaamta ka jejebiyey asnaamta markuu ka burburiyey ayay u yimaadeen yazifuuna xaalay ordayaan oraday ugu yimaadeen markaasuu bukhaarigu wuxuu yidhi marka baabun yazifuuna baabu qowlihi tacaala ay noqonay marka yazifuuna waa ordayeen gaalada iyagoo ordayay nabiyullahi ibraahim ay u yimideen wa huwa zafiga aayaddu sheegaysana annasalaanu ay asurcatu waa degdegta fi lmashyi socodka lagu degdego saasuu marka macnuhu waadix isaga noqon xaafidku wuxu yhi wax macnaa male laakiin cumdat lqaari yaa macneeyey cumdat lqaari ayaa macneeyey oo xaafid اlcayni raximah اllahu tacaala xaafid اlcaynina sidiisaba waxaa weye wuxuu mucaasir la ahaa xaafidka isku waddanna waa joogeen masaray wada deganaayeen isku xaafadna waa deneegeen labada sheekh isla casrigina wada alifeen labada sharx ajaa'ibta waxaa weye oo markuu sheekhu qorayey xaafidka raximah اllahu tacaala isagaana hor dhameeyey oo xaafidka kitaabkiisa markuu sharxay uu sharax kala bilaabay isaga marka waa xanafi oo madhabka xanafiyadu ahaa imaam اlcayni sheekhanna waa shaafici marka wuxuu samayn jiray kuraaso kuraasu uga soo qaadan jiray wuxuu ku sharxay uu fiirinaa marka meelo haddii ay jiraan oo mulaaxado ah oo markaa uu fiirinayo uu ku radinaa inta badanna wuxuu u badan yahay sharxiisu inuu meelo mulaaxadaah oo xaafidku si uu yeelay inuu ku toosiyo uu leeyahy waa ku naqdinaa adiga waxna waa iska jir jireen qisooyin badanaa dhex maray labada sheekh labada sheekh qisooyin badanaa dhex maray xaafid alcayni iyo xaafid alcasqalaani raximah اllahu tacaala allah subxaanah wa tacaala